الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حديثك عايد بن عمر رضي الله عنه رسول كورين إن شر الرعاء الحطمة رنوين أصام الريب halkan markaa sheekhu wuxuu ihi muttafaqun calayh halkaa hore aynu soo marrayna wuxuu ihi muslim baa wariyey taa horaana saxa oo xadiidka bukhaari ma warine muslimun baa wariyey waaya xadiidkaa sheegaya khiyaaru aimatikum aladiina tuxibuunahum wa yuxibuunakum وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم حديث كان أهل العلم وحي هذين لقد قادم ما أيوه إن أي بنانت هاي مدحدو حتى هضيك والظلماء النغضان اللي عاي كره والله ما عذري كره حديث كتاب تصل ما أيوه الدليل معها أو حنبو رسولك كغور رمي عليه الصلاة والسلام واقع qaraadh oo dhici doona iyo xaalku inuu sidaa noqon doono laakiin arrintaas inay tahay mid bannaan ama maaragtay mashruucaba ah maya taa xadiidku kuma saabsana baabu wujuubi aacati wulaati lamri fii hayri macsiya wuxuu baabu yahay wulaati lamriga waa madaxda ah in lagu aeeco aeecista lagu aeecaa inay waajib tahay bغayri macصiyati macصi wixii aan ahayn iyo wataxriimi طaacatihim fi lmacصiya macsida in lagu aطeecaa inay xaaraan tahay kaabaabku wuxuu u guntan yahay labada mas'alo in madaxda la aطeecayo wulaat umuurka waxaa lagu aطeecayaana waa wixii aan macsi ahayn iyo macsi in lagu aطeecaa in aanay banaanayn markaa umuurtu waa saddex weeye wixii sharcigu faray haddii ay dadka faraan in lagu adeeca waa waajib oo marna sharcigaa ku faray oo aada u hoggaansamaysaa marna amiirka amarkiisii baad u hoggaansamaysa arrinka labaad waa arrin sharcigu aanu markaa caddayn laakiin aan sharciga ka hor imanayn oo iska mubaax ah kaana haddii uu faro mar haddaanu sharciga khilaafsanayn oonu ka hor imanayn in lagu adeeca waa waajib wey amiirka waxyaaba fara badan baana soo gelaya waxyaabaha nidaamka ah ee dadka ay u kala sameeyeen baabkay doontaba ha qusayseen sharciga ka hor imanahayn oo dhan baa soo gelaya in lagu adeeca waa waajib wey waay masaladaasina waa masale muhiima waxaa ka mida bay ahlulcilmigu yidhaahdaan taa tusaalayaasheeda waxaan la yidhaahdaa andimatulmuruur wadooyinka qaab baa dee loo maraa nidaam baa jira loo maro gaadhiga ka dhankaa ka soo socdaa dhinacaa ha maro ka xaggan usii socdaa dhankaa ha maro kaasi dhankaa ha ka wareego wadadaa waa laga geli karaa taa waa laga bixi karaa taa labadaba waa loo isticmaali karaa halkaa laisma taagi karo ishaaradu markay cas tahay istaag marka midabkaasi ay iska bedasho dhaqaaq waa andimatulmuruur soo maaha waa waxyaabaaan sharciga ka horimayna dadkiina u baahan yahay oo salaamadooda iyo ammaankooda uu ku jiro oo lagu badbaadinayo kolkaa arrimaha noocaasa in lagu adeeca waa waajib ay ahlulcilmigu yidhaahdeen in lagu caasiyo oo halkii loogu talagalay meelaan ahayn aad iska martaana waxay noqonaysaa mid macsi ah arrinka saddexaad waa haddii ay daaco faraan ee waxaan leeyahay macsi faraan shay macsi ah hadday faraan lagama yaabana lagu adeeci maayo ma garata xataa haddii ay maaragtay ku ciqaabaan oo ay ka dhakaa saaraan may wixii ay doonayaana ku geystaane shay muxarama lagu adeeci maayo in markaa labada arrinee hore lagu adeeca waa waajib wey qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu duulka iimaanka leyho aطيicuu اllaha ilaahay aطeeca waaطiicuu rasuula rasuulkana aطeeca wauli lamri minkum madaxda idinka mid ahaatayna aطeeca ulilamriga aطeeca marka ulilamrigu waa madaxda weey waxaa kaloo ahlulcilmigu ay idhaahdaan culimmada qudhoodu way soo gudagelayaan oo ululmrigii ka mid yihi oo madaxduna waxa weeye amarka duunyada dadka iyo ammaankooda iyo inay maaragtay xukunka ku sanduleeyaan ee ku ilsaamiyaan iyo umuurta noocaas ay ka mas-uul yihiin culimmaduna amruddiin bay markaa dee ummadda uga mas-uul yihiin oo sharcigii bay u faahfaahinaya oo ay u caddaynaya xataa madaxdii bay sharcigii u sheegayaan iyo sidii saxda ahayd ee toosnay si ay dadka ugu dhaqaan marka ulilamrigiina ha la adeeco ulilamrigaasoo minkum idinka mid ah yani ululamriga la adeecaya waa dadka muslimiinta ah weeye ululamrigu hadday gaalada yihiin oo dad gaala ay yihiin kuwaasi daaco kuma laha qofkii muslimka ah waxaa kale ahlulcilmigu yidhaahdaan aiicu llaha wa aiicu rasuula daacada rasuulka markii ilaahay uu xusaayey aiicu baa ficilkaa la soo celiyey laakiin markii ulilamriga layna faraaye daacadooda ficilkii lama soo celin oo waa aiicu ulilamri lama odhana waa ulilamri minkum baa laydha waa lagu soo cadfay taasina waxay noo tilmaamaysaa daacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa mutlaq wax walba rasuulka waa lagu aeecaya waayo daacada rasuulka waa daacatullah soo ma aragtid laakiin ulilamriga daacadoodan layna farayaa waxay ku qaydan tahay daacada ilaah iyo rasuulkiisa soo ma aragtid wixii ilaah iyo rasuulka aanay ku adeecaan ee aanay ku caasiin ayaa lagu adeecaya wey cid kastoo kale oo daacadooda layna farayna daacadooda waxaa lagu qaydaya wixii aan macsi ahayn waalidkii iyo haweenaydu ninkeedii iyo kii madaxda ahaa dadkaa daacada markaa sharcigu uu maaragtay siiyey in la adeecayo wixii aan macsi ahayn baa lagu adeecaya wa can ibni cumara ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiy nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala inuu yidhi cala almari lmuslimi qofka muslimka ah waxa saaran macni yajibu calayh waxa waajib ku ah asamcu maqal iyo waaacatu maqlis waaacatu yeelis adeecis yani madaxda inuu maqlo u adeeco fii ma axabba waxa uu jeclaystiyo wa kariha waxa uu necbaystaba ilaa an yumara yani wixii naftiisu ay ka helaysay hawadiisa waafaqsan iyo wixii ku adag ee aan waafaqsanayn intaba waa inuu madaxdii ku adeeco ilaa an yu'mara bimacsiyatin macsi la faro mooyaan fa idaa umira marka la faro bimacsiyatin macsi marka la faro falaa samca walaa aacata falaa samca maqal ay lahum uma sugnaanin iyaga walaa aacata yeelisin ay lahum iyaga uma sugnaanin muttafaqun calayh waa laadaasi naafiya liljinsi la yidhaahdo isamkeedii baa meesha yaalla khabarkeediina waa xadfayo lahum baa lasoo qadaraya waayo waa iska maaragtay baabkaas arrintaas waa caan mar haddii khabarka laadaa la garanaya in la jaraa baro waa ka khulaasada yidhaahdo washaaca fii dalbaabi isqaatu lkhabar ida almuraadu maca suquudihi dahar sida laa ilaaha xaquntii loo jaray khabarka ahayd baa tanna khabarkii looga jara waayo waa la iska macluum oo la garanay laa ilaaha ilaa macbuuda xaqun ila allah waaya xadiidka markaa waxaa laga qaadanayaa asamcu waaaca liwulaati lumuur wixii aan macsi ahayn inay waajib tahay iyo wixii macsi aynan lagu adeecahayn wa canhu ay wa can ibni cumara qaala wuxuu i kunaa waxaanu ahay idaa baayacnaa rasuula allahi rasuulka ilaahay markaanu kula baycoonayna sala allahu alayhi wasalam cala asamci waaaca maqalka iyo yeelista aanu madaxda maqaleenu yeello markaanu kula baycoonayno yaquulu lanaa wuxuu nu odhan jiray nagu odhan jiray ay mulaqinan bay ka dhigantah isagoo noo laqimaya fii ma istatactum waxaad awoodaan yacanii ku qayba oo ku dara muttafaqun calayh macnuhu waxa weeyaan ay khasisu lmubaayacata biqowlikum fii ma istatacnaa markaa ila baycoonaysaan waxaa baycada ku qaydaan waxaa igula baycoonaysaan ee iguna ballamaysaan fii ma istaacnaa waxaanu karo ya waxaanu karo taasina waxa ay muujinaysaa raxmaddii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo siduu saxaabadiisa ugu turaayey marka waxaa laga qaadanaya xadiidka in madaxda lala baycoonayo iyagu ay iska leeyihiin baycada iyo wixii dee la awoodayo in lagula baycoonayo wacanhu ay wa can ibni cumara ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul man khalaca qofka siiba iyadan gacan ka siiba min daacatin daaco qofka gacan ka siiba ee waxa weeye ka baxa daacadii madaxda ama waliyulamriga qofka ka baxa ee gacan ka siiba laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame walaa xujata lahu isagoon xujo lahayn xujo iyo wax cudurdaar ah isagoo aan haysan ayuu ilaahay la kulmay waman maata qofka dhinta walaysa fii cunuqihi baycatun walxaal laysa fii cunuqihi bayca qoortiisa bayca aanay ku sugnayn oo cid markaa madax ah aan adeecahayn maata wuxuu dhintaa miitatan jaahiliya dhimashadii jaahiliyad oo kale qaabkii jaahiliyad u dhiman jireen oo kale u dhinta rawaa muuse markaa macnuhu waxa weeyaan miita oo bikasri lmiima waa mastarulhay-a oo jaahiliyadu qaabkay u dhiman jireen oo kale ayuu u dhintaa oo qaabkay jaahiliyadu u dhiman jireen muxuu ahaa iyagoon had iyo jeer markaa madax ka amar qaadanayn bay dhiman jireen oo madaxda kama amar qaadan jirin oo caadadoodu waxay ahayd nin waliba inuu isagu naftiisa maamusho madax inay samaystaan oo dad ka amar qaataan madaxana waxay u haysteen ceeb bay u haysteen iyo dulinimo masaladaasina waxay ka mid ahayd masaa'ilkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku khilaafay oo daacatu wulaati lamri baa rasuulku waajibiyey wixii aanu macsi ahay markaa qaabkay u dhiman jireen ee baycala-aanta iyo fawdada ahaa buu u dhimanaya tiirinta arrinkaa jaahiliyada loo tiiriyo ficiladoodiina wuxuu kutusayaa inuu wax xun yahay oo madmuum ah soo ma aragtid oo waxa weeye aada iyo aada u xun wa fii riwaayatin lahu riwaayad kaloo u sugan imaamu muslimna waxaa ku soo arooray waman maata wahuwa mufaariqun liljamaacati waman maata qofka dhinta wahuwa isagoo mufaariqun ka faaruqay liljamaacati jamaacada ka faaruqay oo ka baxay fa innahu isagu yamuutu uu dhintaa miitatan jaahiliya qaab dhimasho markaa jaahiliya buu dhintaa jaahiliyadii loo nisbeeyey oo sidii jaahiliyadu dhiman jireen oo kala ahaatay jamaacadana waxaa looga jeedaa jamaacada suldaaniga ah oo waxa weeye waa dadku madaxweynaha ay samaysteen iyo adeecista ay adeecayaan iyo isku duubnuwantooda cid gaara ay ka mar qaadanayaan ee cid gaari u talinayso qofka ka siibto weeye ka maaragtay faaruqa oo jamaacadu laba macnuun buu nusuusta ugu soo arooray macnaha jamaacada suldaaniga iyadoo looga jeedo oo macnaheedu yahay waxa weeye dadka leh amiir ama madaxweyne u talinayo ka amar qaadanayaan oo madax isagu u ah oo iyaguna adeecayaan iyo macno labaad oo ah xaqa in looga jeedo xaqa iyo ciddii ku sugan labadaa macnuun baa jamaaco sharcigu u yaqaana hal jamaacun baanu sharcigu sheegaa jamaacaad badan ma sheego marka macnahan hadda jamaacaadka loo isticmaalo waxa weeyaan maaragtay dadka qaar jamaacaad islaamiya jamaacaad jamaacaad waa macno xaadida oo aan wax daliila isagu lahayn oo jamaacada sharciga ahi waa xaqa iyo ciddii ku sugan waxaa kaloo jamaaco sharcigu u isticmaalay ama u adeegsaday ciddiile cid markaa ay ka amar qaadatay ee isku duuban ee maaragtay maamul leh labadaasunbaa sharcigu ku soo aroora waay qaala almualifu almiitatu bikasri lmiimi wey xaadiidtaasi waxaa laga qaadanayaa waajib inay tahay madaxda in la adeeco wixii aan macsi ahayn iyo in lagu baxaa inay muxaram tahay iyo qofka ku baxaa inuu waxa weeyaan markaa mutaysanayo ciqaabka adag madmuumna uu yahay oo qof xumaan iyo kabiiro wey sameeye uu yahay wacan anasin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama ismacuu maqla madaxda oo adeeco yeela wain istucmila calaykum amiirbaha laydinka dhigo oo madaxa laydinka dhigoba cabdun addoon xabashiyun xabashi ah oo kaana ra'sahu madaxiisa aada moodo zabiibatun xabad sabiiba ya timo markaa dee juro ahoo sidaa isugu dhegdhegsan saa isugu duuduuban duu doono markaa mid labaha noqdo rawahu lbukhaari markaa xadiidkan in madaxda la adeeco ayaa laga qaadanaya arrintaasuu si weliba xeel dheer loo tusinaya ilaa rasuulku gaadhsiiye calayhi salaatu wasalaam haddii lagaba soo qaado addoon weliba xabashii inuu idiin taliyo markaa rasuulku carab buu la hadlaya soo ma oo dee markaa la joogtay oo xadiidka uu sheegaayo carabtuna xabashida iyo dadkaa madmadoob iyo dadkaa iyo jeer maaragtay iyaga ka fooshaxan dee nooc waxay u haysteen waxa weeyaan maaragtay kolley agtooda qiimo badan kamay lahayn markaa xataa qof addoonba ah xabashi ah oo aan qurux badnayn oo sidaa u timo gunguntana oo caynkaasi hadduu xataa madaxidii noqdo maqlo adeec baa rasuulku leeyay calayhi salaatu wasalaam waxay haddaba ahlulcilmigu isweydiiyeen cabdigaasi xabashiga ahi sidee buu madax ku noqon karaa waayo waxaynu ognahay xaalatulikhtiyaar marka la joogo dee cidda muslimiinta madax u noqonaysa u talinaysaa waxay leedahay shuruud shuruuddaa waxaa ka mid ah an yakuuna qurayshiyan mid qurayshiya inuu noqdo axaadiid badan baa kusoo aroortay alaimatu fii quraysh waaya waxaa markaa uu ku noqon karaa addoonkani laba dariiqo mid bay ahlucilmigu idhaahdeen dariiqada koowaad waxa weeye waa inuu ninkii madaxda ahaa mas-uuliyad gaara usii dhiibo ama wadan uu barasaab uga dhigo ama meel uu de u dhiibo oo ninkii madaxda ahaa uhee isagu maaragtay meel maamul uga dhigo qodobka labaad ee uu ku noqon karaana waxa weeyaan inuu awood yeesho dee qofka noocani sifadan li uu awood yeesho dee tanuu qasabka ku qabsado haddii markaa kii madaxweyne ahaa ee dadka haystay uu u magacaabo meel waa la adeecaya haddii isagu uu xoog ku qabsado oo sidaa uu taladii iyo awooddii kula wareegana iyadana markaa wixii wanaagsan waa lagu adeecayaa iyadoo laga fogaanayo fasaadka iyo ammaan darrada iyo mar walba in laysku daba wareego oo dee khalkhal iyo khilaafu lagu jiro soo ma aragtid waay sidaa awgeed baa xadiidkan ahlucilmigu waxay ka qaataan haddii qofku madaxnimada dariiq qaldan u soo maro dabadeetana sidaa uu ku qabsado madaxweyneba sidaa ku noqdo oo ammaankii uu kula wareego ya oo isaga dadki madaxweyne ay u aqoonsadaan la odhan maayo dariiq qaldan buu soo maray naga tuura ama ku baxae waa la yska daynayaa waxa weeye almutaqallib baa la idhaahdaayo waa la yska daynayaa wixii wanaagsan waa lagu adeecaya soo ma aragtid wixii wanaagsan hee waa lagu adeecay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama calayka samcu marka calayka samca waa laydhaha waayo calayka waa ismu ficil amar wey calayka ee ilzam waxaad laasimtaa assamca inaad maqasho iyo wadaacata inaad yeesho madaxda fii cusrika xaaladda markaa culayska aada ku sugan tahay iyo waxbala-aanta iyo wa yusrika xaaladda markaa fudaydka aada ku sugan tahay fii cusrikana waxaa looga jeedaa xaaladda faqiirnimadaada inaad waxba haynayd faramaran tahay arrimo kugu adag yihiin yusrikana waxaa looga jeedaa bay ahlu cilmigu idhahdeen xaaladda ee aada hodanka iska tahay ad qanigateed waxhayso markaad ladan tahay iyo marka aada eberka tahay wa manshatika iyo marka aada u firinfircoon tahay waxa ay ku faraan iyo waa makarahika marka aada karaahsanaysaba manshat iyo makrah wey waana mastaraan bay ahlucilmigu idhahdeen macruufku noqonaya markay ku faraan waxaad nashiid u noqonayso ood jeclaysanayso aada markaba waxa weeyaan maaragtay doonayso iyo markay ku faraan waxaad waxoogay ka cagajiidayso oo kugu adag mar haddaanu macsi ahayn waad ku maaragtay adeecaysa iyo wa aharatin calayka haddii markaa ay kaa eexdaan oo eexe ay jirto oo ay madaxdan yihiin kuwa kaa eexday ya oo wixii dadku markaa ay lahaayeen iyagu isku gaar yeelayba waa la adeecaya rawaahu muslim mar walba qofka muslimka ah inuu madaxweynihii muslimka ahaa adeeca ayaa markaa saara waay xadiidku markaa wuxuu inoo tilmaamayaa haddii qalad uu ka dhaca iyo dulmi iyo jawr haddii uu sameeyo xaakimkii ama madaxweynihii iyo gaboodfal qaladkaa uu sameeyey keensan maysa in meesha laga saaro la casilo waaya ma keensanayso haddii qaladkaa dadka uu faro yacni macsidaasi lagu adeeci maayo laakiin dee sidii kale wixii kale ee wan hagaagsan ee aan macsi ahayn waa lagu adeecay wa can cabdillaahi bni camrin wa can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhumaa waaya bni camrin miyaan ahayn ya makuu qoray saasaan dee ku arkay وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وحول كنا وحن وهين مع رسول الله رسولك إله إلى شركي سان وهين صلى الله عليه وسلم في سفر سفر بان الرسول كوه لين فنزلنا وحن دقنا منزلا وإبان دقنا ميلا دقو فمنا وحن قمدها من يصلح كوه هجاجنا يخباه تاندديس هجاجسنايه khibaa waa gurigiisa yar ee maaragtay iska yara dee ku meelgaadhka guriga rasmigaa loogu talagelina laakiin dee ku yara meelgaadhka ama buul caws yar ama wax yaroo dusha wax laga saaro laba qoryoo la taago oo wax yaroo maaragtay khibaaga kaasaa looga jeeda wa minaa waxaa kaloo naga mid ahaa man yantadiru kuwa dhugtamaya oo leebab tuurtuurayoo ku dhugtamaya wa minaa waxaa naga mid ahaa man huwa fii jasharihi mid xoolihiisa mayracaya oo xoolihiisii markaa la jooga waa sida caadadu tahay dadku markay dee meelaha wada socdaan ay badan inay meel degaan qof wayba wixii uu arkay inay dantiisa tahay buu qabtaa id waktigaaba naadaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalama dhawaaqihii rasuulka ilaahay uu maaragtay fara inuu dadka u dhawaaqo wuxuu ku dhawaaqay asalaata jaamicatan ay uxduruu kaalaya asalaata salaada kaalaya jaamicatan xaala ay tahay mid markaa dadka kulminaysa fajtamacnaa waxaanu usoo ururnay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam baanu usoo ururnay faqaala wuxuu rasuulku yidhi markaa asalaata jaamica ee riwaayaddu ahlucilmigu waxay dhahdaan sidaasaa sida imaamu nawowi ay tilmaamaan saasay kusoo aroortay asalaata jaamicatan markaa salaatana ficil xadfan baa lagu nasbiyey jaamicatanna xaalnimaa lagu nasbiyey haddii la rafciyana iyadana dee ciraabteedu waa iska caamay daa waxaa la isticmaalaa marka khusuufka iyo kusuufkiyo ay dhacaan kadalika marka sidan oo kale arrinuu doonayo madaxweynuhu inuu dadka maaragta isugu yeero fa qaala wuxuu rasuulku uhi markii laysu soo gig yidhi innahu lam yakun nabiyun qablii nebi iga horreeyey ma jirin ilaa hadduuse jiray kaana xaqan calayhi waxa waajib ku ahayd an yadulla ummatahu ummadiisa inuu tusiyo calaa khayri maa yaclamuhu lahu waxa uu wanaagsane uu ogyahay oo wayundirahum uuga dega shara maa yaclamuhu lahu wuxuu og yahay waxa markaa waxa weeye ugu sharbad sharkiisa wax alle wuxuu og yahay sharkiisa sharle sharkiisa uu og yahay inuu uga digo wax alle wuxuu khayr u og yahayna inuu sheego wax alle wuxuu shar og yahayna inuu uga digo wa ina ummatakum ummadiina haadihi tanana jucila waxa la yeela caafiyatuhaa badbaadadeeda iyo caafiyadeeda fii awalihaa xaggeedii hore caafiyadeeda waxaa looga jeeday salaamatuhaa min alfitan badbaadadeeda fitanka ay ka badbaadiyo dhibaatooyinka awalkeedii hore qaybteedii horaa la yidha waa se yusiibu waxaa ku dhici doona aakhiraha xaggeeda dambe balaa-un dhibaatooyin iyo wa umuurun arrimo tunkiruunahaa diida ummaddan awalkeeda ahlulcilmiga qaar waxay idhaahdeen waxaa loo jeedaa waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo waktigii abubakar iyo cumar ilaa waktigii cuhmaan aakhirkeedana waxaa loo jeedaa cuhmaan ibnu cafaan markii la dilay iyo wixii ka dambeeyey ayaa loo jeedaa oo markii dilkii cuhmaan dhacay radia allahu canhu ardaah ayaa dee intixaanay iyo waxyaabo noocaas iyo fitan ay markaa bilaabmay ahlucilmiga qaarna waxay idhahdeen maya e ha la idhaahdo awalkii ummadda waxaa loo jeedaa saddexdii qarniyo hore iyadoo laga daliishanayo xadiidkii khayru khayru naasi qarn uma aladiina yaluunahu aakhirkeedana saddexdii qarni ee dambe wixii ka dambeeyey ha la idhaahdo labada qowlba ee shuraaxda xadiidku way sheegaan waa tahay wa sayusiibu aakhiraha balaa-un wa umuurun tunkiruunaha wa tajii-u waxaa iman doonta fitnatun fitno fitnadaasoo yuraqiqu uu yaraynaya bacduhaa barhkeedu bacdan barhka kale wa tajii-u waxay iman doonta alfitnatu fitno oo fa yaquulu lmu'minu qofka mu'minkii wuxuu odhan doonaa haadihi tani muhlikati waatii iyo halaagaysi aan ku halaagsamay qofka iimaan kale wuu ka baqan doonaa wuu ka damqan doonaa fitankaas uma tankashifu dabadeetna way faydmi doontaa watajii-u lfitna haddana fitna iman doonto fayaquulu muminu muminku wuxuu odhan doonaa haadihi haadihi waatan waatan yani tii aan ku halaagsamay macnaa wuxuu noqonayaa haadihi lfitnatu hiya alfitnatu lcudma fitnadani waa fitnadii weyneed waatan fitnadiisii weyneed haadihi haadihi waatan waatan faman axaba qofka jeclaada an yuzaxzaxa in laga fogeeyo cani naari naarta in laga fogeeyo oo wayudkhala ljannata jannada la geeyaa fal taatihi haw timaada maniyatuhu geeridiisu وهو يسقو يؤمن بالله واليوم الآخر إلى هي قيامة يسقو رميس وليأتي مركا سداه متماض يعني هل لازم هو يارك النوعاس وهدا يمو رميسنانت إلى هي قيامة iyo waxa la wixii iimaankaasi uu keensanayo waliyati ila naasi dadka hawla yimaado alladhi yuhibbu an yuta ilayhi waxa uu jecel yahay in isaga loola yimaado wuxuu jecel yahay in isaga dadku ay ula yimaadaan iyo siduu jecel yahay inuu ay ula dhaqmaan isaguna dadka hawla yimaado sabaqabays marka shaahidkuna waa halkaasoo waliyati ila naasi alladhi yuhibbu an yuta ilayhi dadkii waxa kamid ah dee maraxdii marka madaxdii wax wanaagsan kula dhaqan weeye oo adigu haddaad madax noqon lahayd waxaad jeclaan lahayd dadku inay wixii wanaagsana dee fiican kugu adeecaan oo kugu maqlaan soo maha adna wixii wanaagsan madaxda ku adeec oo ah ku bixi ilaan dadkunbay madaxduba ka mid yihiin dadkaa la leeyahay wixii wanaagsan eed jeclaan lahayd inay kuula yimaadaan adna ula tago waman baayaca qofka la baycooday imaaman madaxweyne oo fa acطaahu siiya safqata yadihi safqada gacantiisa siiya macnii gacantiisa bacdeeda siiyo weeye oo had iyo jeer carabta waxaa caado u ahaan jirtay marka ay wax kala iibsanayaan gacmaha iyagay isu dhiibi jireen oo dabeetana marka iibkaa la jaraayo bac gacantaasaana isu dhifan jiri ma garata waay marka waxa weeye qofka la baycooday imaam ee faacdaahu siiya safqata yadihi bacda gacantiisa bacdeeda siiya ee la baycooday baycadaa markaa jarayn oo adeeca iyo kula balama iyo wa hamarata qalbihi go-aansiga qalbigiisa siiya hamaratulqalbi waxaa loo jeedaa macnii casmigiisa iyo caqdigiisa iyo go-aankiisa qofka sidaa yeelaa falyutichu ha ku adeeca imaamka ha adeecadha in istataaca hadduu awoodo fain jaa hadduu yimaado aakharu mid kale oo yunaasicuhu kula doodaaya kursigaasoo ku haystaa fadribuu garaaca cunuqa alaakhari kaa kale qoortiisa garaaca macnii qoorta ka jaro dila wey rawaahu muslim oo xadiidaynu xalayna soo maray ayay intaasi la macnatay ya oo siday u kala horeeyaan baycadooda u oofiya waa kii rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiidkana wuxuu sheegayaa qofkii kaa dambe in qoorta laga goynayo la dilayo waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen markaa la dilayaa waa marka wax kale uu ku waaban waayo oo isagoo doonayo inuu dadka maaragta kala tafriiqiyo oo u kala qaybiyo oo uu isku diro o iska hor keeno haddii taa mooye wax kale uu ku joogsan waayo dee taa waa loogu sukumaya si fitnadiisa iyo dhibatadiisa dadku ay uga badbaadaan ya haddii laakiin wax ka sokaysa uu ku joogsanayo taa ka sokaysa ayaa maaragtay lagula dhaqmaya sida in la xidho oo kale ama la masaafuriyo ama si kale laga yeelo ya ama dee la mustafeeyo oo lasoo loo yeedho la idhahdo dadka waxaan ka daa waaya markaa xadiidkan qaybtiisaa dambe wuxuu rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam in madaxdii mar haddii lala baycoodo ay tahay in la adeeco allo wixii qofku awoodayeen macsi ahayn buu ku adeecay daba waxa isweydiin leh qof waliba madaxda inuu la baycooda ama dhammaan dadku ay la baycoodaan ma shardi ba ah maya shardi maaha waay dadka qaar baa marka la idhaa madaxda waa inay adeecdaan oo aydaan ku gacan saydhin waxay idhahdaan anigu dee lamaan baycoonay ninkii lab ninkii la baycooday ee kula ballamay inuu adeecayo dee ha adeeco inagu ma annaga isba aragniba annaga isba naqaan soo ma aragti dadka qaar baa shubhada noocaasa keena laakiin taasi sax maaha bay ahlucilmigu yidhahdeen oo qofku haddaanu isagu xataa shaksiinkiisa u hor fadhiisan oo u odhan hebel baa la yidhaahdaa inaan ku adeecaan waxa weeye kugula ballamaya madaxweyne dee dadkan had iyo jeer maaragtay iska madax dhaqameedka iyo culimada iyo dadka maaragtay ganacsatada iyo dadka wujahada la yidhaahda ee qabqablayaasha ah ee howlaha had iyo jeer ka hadla ee dadka dee u dhaqdhaqaaqa inta kanna ku dabafayshantay dee dadkaasaa heshiis guud kula jirade macankaa maaha markaa mar hadday kuwaas heshiis kula jiraan oo la baycoodeen oy madaxweyne u yaqaanaan oy leeyihiin waxa weye madaxda ha la adeeco kaasaa inoo madaxa dee dadkan kalena way iskaga jiraan oo tabacbay u yihiin mana odhan karo qofku anigu sidayd ulama bayco adigu inaad si gaara ula baycotaa mid shardiaba maaha ma garata waaya la mubaayichu binafsi waa shubahaadka dadka qaar keena qowluhu uu yidhi yantadilu ee yusaabiqu biramyi waxay ku tartamayeen ganista binabli leebabka la ganiyo wannushaabi nushaabta marka labaduba waa leebabka u nooc ka mid ah annablu iyo annushaab waa noocyadooda un oo wuxuu odhanayaa annabluna waa asihaam alcarabiya leebabka carabtu ay lahaan jirtay samaysan jirtay annushaabna waa leebabka oo dhan waa carabiyadaah iyo kuwa kalaba waljasharuna bifatxi ljiimi washiini lmucjamati wa biraai aljasharu lana fii jasharihi baynu ku soo marray xadiidka wahiya jasharku addawaabu waa xoolaha allatii taasoo tarcaa wa tabiitu makaanaha tarcaa waxa weeye soo daaqda foofta wa tabiitu makaanaha dabeetana halkeedii usoo hoyata wa qowluhu yuraqiqu bacduhaa bacdana ay yusayiru bacduhaa bacdan raqiiqan barhkeedba barhka kale uu ka dhigayo mid markaa fudud ay khafiifan mid fudud licidami maa bacdah waxaa ka dambeeyo weyn daraaddeed yacnii fitno marka hore inay weyn tahay loo arkaya dhacaysa mid ka sii daranoo tii hore waxba yahay ka dhigaysa ayaa ka daba imanaysa fathaani ka labaad baa yuraqiqu yaraynaya alawalaka hore waa haadbahaad kici tadambaa tii hore waxa weeye ka daraanaysa waqiila waxaa kaloo layihi macnaahu waxa weeye yushawiqu bacduhaa ilaa bacdin barhkeedba barhka kalu jecelaysiinaya dadka bitaxsiiniha qurxinteeda iyo wa taswiiliha qurxinteeda waxa weeye midaba mid bay dadka u dhiibaysaa ee waxa weeye ay u qurxinaysa waqiila waxaa kaloo la yushbihu bacduhaa bacda barhkeedba barhka kale u eeg yahay calaa kulli xaal fitan sida mawjadaha oo iska daba imanaya dhici doona weeye arrimaha rasuulkeenu sheegayna calayhi asalaatu wasalaam sidaasay u dhaceen wax badan baa la arkay arrinkaa uu sheegay oo wakhtiyadii dambe ummadda nebi maxamed dhib badan baa la arkay dagaallo itixaano madaxnimadoo waxa weeye aada iyo aada la ysugu qabsaday bidac umuur badan oo la diiday waa umuurun tunkiruunaha bidcooyin balaayooyin wax badan baa la arkay waxaase bushaaraa ummaddan inaanu khayrku ka dhex suulahayn iyo toosnaanto wacan abi hurayrata wacan abi hunaydata waail bni xujirin radia allahu canhu waxaa saxaabigaa laga wari qaala inuu i sa'ala salamatu bnu yaziid aljucfiyu saxaabigaa la odhan jiray salama ibnu yaziid aljucfi wuxuu weydiiyey rasuul llahi sala allahu alayh wasalam su-aalo faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allahi nabiga ilaahay waa ra'ayta balka waran in qaamat calaynaa hadday nagu kacdo umaraau madax yas'aluunaa xaqahum labadii nuun baa mid la jaray ma waxaynu odhanaynaa nuuntii rafcaha ayaa la jaray ilan yas'aluunanaa buu asalku noqon laha soo maha markaa nuuntii rafcaha la jaray waana luqa yidhahdeen ahlucilmigu yas'aluunanaa madaxdaasoona weydiisanaya xaqahum xaqoodiina weydiisanaya wayamnacuunaa xaqanaa annaga xaqa yagiina noo diidaaya ay wayamnacuunanaa xaqana annagaana xaqo xaqa yagii noo diidaya waa xaalad adag soo maha famaa ta'murunaa maxaadna faraysa mise fa kayfa ta'muruna ya ya waay famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa inaan waktigaa yeelo fa acrada canhu rasuulku waa ka jeedsaday calayhi asalaatu wasalaam uma sa'alahu haddana uu weydiiyo su-aashiibuu ku celi fa qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam ismacuu maqlo wa ateicuu yeela fainamaa calayhim korkooda waxa saaran madaxda maa xumilu wixii la saaray ee mas-uuliyada ilaahayna iyagu weydiinaya wa calaykum idinna waxaa idin saaran maa xumiltum wixii laydin saaray marka idinkuna mas-uul waxbaa laydin saaray iyagana waxbaa la saaray da iyagu koodii dayacaan idinkuna kiina ha dayicine ka soo baxa weye xaqiinaa iyagu idinka dayaceenna ilaahay baa cawilkiisa qiyaamaa idin siin iyagana ka abaalmarin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku weriy marka xaaladan in badan bay timaadaa ikhwaani waxbadan baana la arkay taariikhda loo soo joogo madaxdu inay waxoodiina dadka weydiistaan bay daaca tahay iyo wixii la mid a kii lagu lahaana ay maaragtay dee ka soo bixi waayaan oy dadka siin waayaan xalku xaaladda noocaasa muxuu noqonayaa nebi maxamed baa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiistaa saxiixa alla waxa maanta dadku ay u baydhaan mid ka mida laynoma sheegin rasuulku baxa oo dagaalamo iska dhiciyo ma odhan ma aragtaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam mudaharaada ma odhan oo wadooyinka mara oo haddii alaba kuroy kacdoon muujiya shaqooyinka joojiya oo xafiisyada xidha oo meheradaha xidha oo maaragtay magaalada bam ka dhiga si arrintaasi ay culays ugu noqoto iyo fadeexad rasuulku ma odhan calayhi salaatu wasalaam amar diiddo kala sameeyo ma odhan wuxuu idhi iska adeeco wixii wanaagsan ku adeeca maqlana de ilaahay baa la xisaabtami doona dariiqadaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaana markaa fitanka iyo dhibaatooyinka lagaga badbaadaya haddii kale oo maaragta dariiqooyinkan kale lays idhaahda ku xalliya dhibaatada noocaasa mafsadadii markii hore taalle mid kasii weyn baa lagu dhacaya qaacidada lagu sharciyada ah ee lagu ijmaacsan yahayna waxay tahay laa yusaalu lmunkaru bimaa huwa ankaru minhu munkarka wax kasii munkarsan laguma laguma zuuliyo bilijmaac wey waa qaacidada ahlucilmigu ku ijmaacsan yahy marka haddii marka hore dhib laga cabanayo dhibi meesha taalo oo dabeeta lagu kaco oo ammaan darra timaado oo la madax waayo oo mid ka wanaagsan meeshii iman waayo oo khalkhaldhaco sida imaka wadamo badan ka taagan maxaa la faa'iida ya wadamo badan oo haysatay madax laga cabanaya eegata ayaa dadkii markii la cabeeye cabeeye cabeeye dad danali ay aada iyo aada u cabeeyeen ee idhahdeen waxaan u adkaysan mayn maxaynu ka eegaynaa lagu kacay madaxda daacadoodii waxa weeyaan maaragtay dee la yska tuuray soo ma maxaa ka dambeeyey ya dawlad la-aan wadamadii iska ammaanka ahaa ee waxa weeye dee shaqays la kala shaqaysanaya la cibaadaysanaya nidaamku isku dubadhacsanaa ee maslaxad badan ay dee xaasilka ahayd maxaa ka dhacay in lagu kala dhaqaaqay marka waxa weeye mafaasida noocaasa sharcigu la dagaalamaya waxaana jirta qaacido sharcigu sheegayo la idhaahdo irtikaabu akhafi dararayn yurtakabu akhafu dararayni bitafwiiti aclaahuma marka ay ku noqoto laba mafsado mid ahaan in lagu dhaco tooda labada dhibaatada yar ayaa waxa weeye lala yimaadaa si taweynaane meesha usoo geli وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله رسولك إله وحول صلى الله عليه وسلم إنها قصر يشان وحيها ستكون إن من دونتو إن لهلي دونو يشري دونت بعد أن قد بضي أثرة إح يعني مرح وحوي يسكو قاري يلا حقوق دي الرماء الدنيا دا أي من دونو يشري دون يومرون الرماء تنكرونها إن كرتان الديدان قالوا وحيد هذا يا رسول الله رسولك إلهي وكيف تأمروا sidee baad amraysaa man adraka mina dalik ka soo gaadheen naga mida arrinkaas sidee baad amraysaa macnihii xaaladee baad amraysaa inuu ku sugnaado oo uu ka yeelo mowqifkee buu ka joogsanayaa cidda arrinkaa soo gaadhay waqtigaa madaxda sadbursiga ku dhacaya ay joogi doonaan qaala wuxuu rasuulku uhi tu-adduuna waxaa gudi doontaan alxaqa aladii calaykum xaqa idin saaran baa gudi doontaan wa tas'aluuna allaha aladii lakum xaqaa idinku leedihiinna ilaahay baa weydiisan doonta inuu ilaahay idinka siiyo ilaahay idin sikhro soo ma aragtid ilaahay maaragtay qalbigooda idin dabciyo ilaahay dad wanaagsan oo xaqiina garta idinka dhigo iyo wixii dee maaragtay kale macaaniya soo gelaya muttafaqun calayh kana waa kii oo kale madaxda noocaasi markay kacdo maxaa la yeelaya sidaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam baa la yeelay shakina waxaanu ku jira arrinta noocan nafta way ku adagtay oo had iyo jeer naftu waxay jeceshahay ciddii ay wax ka tirsato kula bood bay jeceshahay oo iska dhici taagi meelay ku dhigtaba so-aanka maaha taagi meelay ku dhigtaba waa iska dhici bay naftu odhanaysa laakiin dee sharcigu waxa weeye ta noocaasa wuu diiday sida maslaxaddu ay ku jirto qofka adduun iyo aakhiraba iyo dadka iyo ummadda ayuu sharcigu inoo sheegay muuminkuna sharcigu halkii uu la maro ayuunbuu isaguna marayaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله رسولك إله وحول صلى الله عليه وسلم من أطاعني قفك يطيع فقد أطاع الله إله واطيع ومن عصاني قفك يعاصيانا فقد عصى الله إله وعاصي ومن يطيع الأمير أميرك قفك أطيعنا فقد أطاعني هو يطيع ومن يعصي الأمير أميرك قفك عاصيانا فقد عصاني وعاصي متفق عليه qofka ilaahay maaragtay aeeca ilaahay buu aeecay waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wixii uu dadka farayo wuxuu u sheegayo dee ilaahay buu ka keenayay soo maaha mubaliq can ilaahi buuha xagga ilaahay buu dadka fariinta iyo waxyiga ka soo gaadhsiinayo aa cidda rasuulka aeecda ilaahay bay aeecday waana sida qur-aankuna uu sheegayo qofka aniga caasiyaana ilaahay buu caasiy amiirka qofka aeeca riwaayadda muslimku waxay odhanaysaa waman yuic amiirii amiirkayga anigu aan diray ee meelaha aan uga amiirka dhiga qofka aeeca way aeeca waayo anaa xilkan u dhiibay oo uu dee naaib iga yahay arrinkaas qofka caasi ana wii caasiye marka ama kuwii rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagu uu xilaalka u dhiibaya ha noqdaan ama umarada kale ha noqdaane wixii aan macsihayn waa lagu ateecay waayo xataa umaradan kale iyo madaxdan kale ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga ayna faray inaynu wixii aan macsihayn ku ateecno soo maha markaa markaynu ateecayno waxa weeye waajib sharciga baynu gudanaynaa ilaahay baynu arrinta noocaasa ugu taqarubaynaa ugu dhawaanaynaa arrintaasina waa arrimaha jannada lagu galo ha yaraysan wa atiicuu daa amrikum xadiis saxiixa bay ku jirta tadkhuluu jannata rabbikum wala arkaanulislaamkaaba waxa weye la sii raaciyay arrinta noocaas waxaa ka horraysa itaqu llaha rabbakum saluu khamsakum suumuu shahrakum waadduu zakaata amwaalikum waaطiicuu daa amrikum tadkhuluu jannata rabbikum waay marka qofka wixii aan macsi ahayn ku caasiya amiirka ee ku madaxdaygaa oo qof rasuulka caasiya calayhi salaatu wasalaam waayo daacada amiirka rasuulka fara qofka rasuulka caasiyana waa qof ilaahay caasiya arrintu markaa ma mid sahlan maaha وعن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول من كره qofka karaahsada min amiirihi amiirkiisa xaggiisa shay-an wax ka karaahsada ee wuxuu dhibsanaayo ku arka oo aan dee sax ahayn oo qaldan maxaa uu yeelayaa la gudboon falyasbir ha sabro nebi maxamed baa yihi calayhi salaatu wasalaam fa inahu shaaniyo man kharaja qofka ka baxa min asuldaani ka baxa suldaanka yani daacadiisa iyo awooddiisa qofka ka hoos baxaa shibran taako maata wuxuu dhimanayaa hadduu sidaa ku dhinta miitatan qaab dhimasho jaahiliyatan jaahiliyadii loo nisbay muttafaqun calayhi waayahay shay-an wuxuun uu karaahsanayu necbaysanayo qofka ka arka ha sabro waxaas laga soo reebayaan waxa uu ka arkayaa hadduu noqdo kufri bawaaxa oo dee xadiidkii kale aynu ku soo marray ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan markaa iyada la sabri maayo haddii awood loo hayo awood haddii loo hayo waxa weeye waa la yska ridaaya awood la yskaga riixo iyadoo dhib ka badani ka dhalan haddii la hayo mid dhaamana meesha la keeni karo waxba la adeici maayo waa la yska maaragta haddii marka aan awood loo hayna dee waa la yska joogaya inta ilaahay awoodee uu dadka siinaayo la yskaga riixi karo qofka noocaas laakiin wax allo wixii macsi ahee ka sokeeya gaalnimadaa waa la yska sabrayaa xumaanta lagu adeeci maayo laakiin daacadiisii laga bixi maayo dadka qaar baa waxay idhaahdaan xadiidtan marka la akriyay bukhaariga iyo muslimka ku sugan inxiraafka horta baabkan madaxda lagu inxiraafay aada buu u badan yahay dadkana qof ilaahay dhowray mooyaane badidood waxaad mooddaa inay iska lunsan yihiin marka marka axaadiidtan ay arkaan dee bukhaariga iyo muslimka ku wada taalla dadka qaar baa waxay idhahdaan madaxdan looma jeedo waa imaka waktigan jooga looma jeedo ee waxaa loo jeedaa madaxdii hore dadka diinta ku xukumi jirta ee dee laba ku roon yahay gaalada la jihaadi jirtaye dee waxyaaba faraa badan qaban jirtay qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay idhahdaan madaxda cadaaladda samaynaysaa markaa la adeecayo marka arrinta noocaasa takhsiiskaa adiladan caamka ah madax gaara ama cid gaara ama kuwii hore lagu khasisaayo noocaas wax daliila ma aha qofka idhaahdo kuwana xadiistani ma qusayse kuwa hore qusaysaa waxaa la leey ma deli maxaa ku kala tafriiqsa qofkii madaxweyne ah ee gaalnimo cad la yimaada xadiidtu way caddaysa ilaa an taraw kufran bawax gaalnimo cad xadiidkaana waynu soo marra waxay culimadu ka yidhahdeen waynu soo ishaarnay wax ka mida qof alla qofkii muslim ah ee madaxweyne ah ee muslim ah xadiidtaa wuu soo hoosgelaya dadka muslimiintaah uu taliyo wuxuu ku leeyahay daaco inay adeecaan oo wixii macsi aan ahayn ay ku adeecaan ma fahamta qofka idhaahda maya ee kani soo hoosgeli maayo ama kuwani soo hoosgeli maayaan waxaa la leey madani maxaad kaga saartay waxay kaga saareenna dee ma hayaan ahlulcilmiga marka la eego waktigan jooga ee mujtahidiinta ah ee toosanna waxa weeye dariiqadaasay mareen oo way ku dareerayeen xukaamta muslimiinta ah wixii dee gaaloobay mooyaane wixii muslimiin ah ee la gaalaysiin y axaadiistani way ku dabaqmaysaa bay dhahdeen ahlucilmigu waata kutubtooda ka buuxda qaar ma garata hadday dadka qaarkood yidhaahdaan muslimiinba maaha madaxdu oo waa gaalan ah dee sheegashada noocaasa la yska salimi maayo waa lala eegaya waxay dhici kartaa madaxda qaar dee gaaloobay inay jiraan oo gaalnimo ku hadlay ama maaragtay ku doodo ridooda ma garata oo dhici kartaa dad madaxoo markaa wadamo dadka muslimiinta ay joogaan u talinaya inay gaaloobaan wax dhici kara laakiin siday u badan yihiin way canjarafaynayaanoo qaladaad badani ha jiraan macaasi ha jirto waxyaaba badani ha jiraan oo umuurtu markaa isbedel badan umuur badanoo la inkirayo oo xume ha jiraan oo aada iyo aada u badan laakiin in la idhaha way gaaloobeen oo waa gaalo falaa maya taas maya waaya waana dhiiranaan iyo jur-aan la yaab leh qofka intuu halkaa istaago odhanayo jamiicu landimati alqaa'imati kufaar wax alla waxa maamul adduunka ka jira waa gaalo qofka intuu istaago sidaa odhanaya waa mid khatar weyn ku dhawaaqay arma garatay waana jiraan dad sidaa idhahdaa way buuxaan madax baaila wey xaggaad andimada goormaad soo wada koobtay caalamku ka jiro o dhan waaya wa can abi bakrata radia allaahu canhu waxaa laga wariyey saxaabiga ah magaciisa kumaa la odhan jira abi bakr esh ismahu fadl jazaaka allah khayr nufayc ibn xaaris athaqafi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuul allahi rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay man ahaana qofka ihaanaysta asulطaana sulطaanka qofka ihaanaysta qofka awoodda haya iyo markaa talada ahaanahu llah ilaahay baa isagana ihaaleeyo duleeyey rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanuun tirmidi baa wariya xadiid xasanaanu ku sheegay laakiin xadiidku waa daciif weeyaanoo sanadkiisa waxaa ku jira nin la idhaahdo ziyaad ibnu qusayb nin la idhaahdaa ku jira oo haddii maaragtay cid kale ku raacdo ayuunbuu uun yahay maaragtay ayuunbaa maaragtay dee la la la soo dhaweynaya la aqbalayo waa daciif wey waana lagu raacay buu leeyahy laakiin waxoogay sheekh saliim waa daciifinaya dariiq kalea jiro odhanaya laakiin isma xoojinayso ahlucilmiga qaar quweyne way jiraanoo labadaa dariiq baa laga yaabaa inay ku xoojiyeen xadiidkani markaas abulwuruud buu lahaayo waxaa la yidhi nin la odhan jiray ibnu caamir oo amiirahaabaa waxa weeye khudbadeeyey isagoo maaragtay dhar xoogay jiljilicsan oo khafiifa xidhan dabadeeta nin baa yidhi unduruu ilaa amiirina yalbasu hiyaaba alfusaaq eega bal maanta madax amiirkeenni dharkii fusaaqduu xidhan yihi hadalkii sidiiqiintana uu isjeedinaya hadal saas oo kale abaa xadiiska la sii socotay markaasaa abubakar ku yidhi abuubakrata baa kuli usqut samictu rasuula allahi sala ly slam yaquulu man ahana sulطaan ahanahu llah aamus rasuulka oo sidaa labaan maqla ka macnihii inaad durto oo aada wax ka sheegtaa waa ihaanayn aada ihaanaynayso xadiidka markaa sanadkiisa dacfigaasaa ku sugan ahlucilmi qaar isku yar quweyno way jiraan waxaan u tilmaamayaa dadka madaxda ah ee ilaahay uu talada u dhiibay ya yani u qadaray inay talada qabtaan dadkaa inaan meelaha laga cahayn oo aan dadka maaragtay la ihaanayn qaarba garata waayo ihaanadaasi maxay keenaysaa in la naco oo qulubta waxa weeya nacaybsha uu ka buuxsamo taasi hadday timaadana waxa fududaanaysa si fudud in loogu baxo dee fitan iyo markaa qalaanqal iyo itixaan dhaco dee taasi hadday timaadana waxa weeye dhibaatoo dhan baa meeshii timi marka waa in qof dee haybad low noqdo dadku ay ka haybadaysanayaan saa awgeed baa manhaju ahli sunnati waljamaaca ka mid maaha madaxda in meelaha laga caayo oo cuyuubtooda iyo meelka dhacyooda meelaha laga tiriyo mimbarada iyo ilaacadaha iyo diifiyada iyo warbaahintii meelaha ah manhaju ahli sunnati waljamaaca ka mid maaha soo maaragti waaya salafka qaar baa waxaa agtiisa lagu soo hadal qaaday ninkii la odhan jiray xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ee dhibta badnaa ninbaa agtiisa wax kaga sheegay lafdigii haddan ma xasuusina aharka laakiin macnihiisi baan xasuusana kolkaasu hor maxaad ninkan u sheeganaysa ninkii caynka ahaa ee caynka ahaa ee daalimka ahaa dadka iska layn jireen saa samayn jira waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mida inuu yihi rabbi kfir lii khatii'ati oo dabeete ilaahay uga dembi dhaafay buu ayaa dhici karta qaladkiisuu doonaa istaa ha weynaa adiga maaragta arrin weynii sameeyaa kula ahaa waxaa dhici karta intuu ilaahay weydiista inuu dhaafo inuu deetana ilaahay u dhaafo maxaad ka ogta iska daabuul ha ku meeraysana ma garata waayahay waxaan maaragtay ku saabsan madaxda in marka qaabka dee loola dhaqmo dadku waa inay ogaadaan oo ku baraarugsanaadaan ma aha qaab sharcigu fasaxayo ama wanaagsan ma aha xataa iyagu hadday ogolaadaan oo idhaahdaan soo daaya mucaaradka waanu u baahanaya taasi qofka dembigii arrintaas ay lahayd ka qaadi mayso waxani waxa weeye wax saxa ma aha waay waxaan loo yaqaano khuluuj alkhuluuj cala alxukaamna waa maraatib hadalkaa xun ee meelaha laga laga daldalaya waa nooc khuruuja waa alkhuruuju bilqowl oo alkhuruuju bisayf waxaa ka horeeya alkhuruuju bilqowl marka dadkii la la aada loogu celceliyo waxyaabaha ayaa marka dambena waxa weeye tani ay ku xigaysa ka hadalkaa wakhtiyadan dambe aadka u badan ee meelaha aada uga maqashaan misqira ma aha waa mid dhib badan markaa beeraaya weeye madaxdana waajib baa saaran raacyadana waajib baa saaran qof waliba inuu waajibkiisa garto ee badbaadada ku jirta waay baabu nahyi can su'aali اlimaarati waاkhtiyaari tarki اlwilaayaati idaa lam yatacayan calayhi aw tadcu xaajat ilayh wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay can su'aali اlimaara madaxnimadii qofku inuu dalbado wa ikhtiyaari tarki اlwilaayaat iyo inuu qofku doorto wilaayaadka iyo maaragtay madaxnimada inuu iskaga tago idaa lam yatacayan calayh haddii aanay ku waajibin inuu maaragtay madaxnimadaa qabto aw tadcu xaajatun ilayhi ama baahi aanay ugu yeedhin marka masaladanna waxay ku saabsan tahay qofku inuu madaxnimada dalbo oo idhaahdo aniga ha lay dhiiba xukunka ama madaxweynaha noqda ama mid ka hooseeya maya arrinta noocaasa waa in la iskaga fogaado waayo qofkan dalbayaa inta badan waa qof u socdo maslaxadda iyo danta naftiisa iyo ehelkiisa iyo wixii lamida dantooda u socda qof danta ummadda doonaya maaha sidaa hadday tahayna dee kama soo baxayo wixii loo dhiibay idaa lam yatacayan calayhi waxaa loo jeedaa haddii tusaale ahaan ciddii hore haysayna meesha ay ka baxdo cid kaloo munaasib oo hoo isaga aan ahaynna la waayo ama arrintan halkeeda dhigayso gudaysa ama dee aqoonba ulahoo garanaysa aw tadcu xaajatun ilayhina wuxuu ku fasilay sharaxa haddii qofku uu tusaale ahaan ka maarmi waayo oo kale wax shaqaa buu waayo oo kale shaqana wuu u baahan yahay iyo maaragtay beriiska carruurtiisa meeluu ka raadiyo dabadeetana imaaraadkaas iyo meelahaasay wax ka soo bannaanaadeen xaaladda noocaasa halkaa halay dhiibo wuu odhan karaa buu leeyihi qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi tilka taasi laga soo warramay addaarulaakhiratu weye daartii aakhira wey najcaluhaa waxaanu yeelaynaa liladiina laa yuriiduuna kuwa aan doonahayn culuwan isa sarraysin fi lardi dhulka dhexdiisa iyo walaa fasaadan fasaatoona waalcaaqibatu lilmuttaqiina aayaddan waynu soo marnay shaahidkuna waa culuwan oo ninkan madaxnimada doonayaa eela waddanka aan qabsado ama aan maamulo waa nin culuwi markaa doonaayo dhulka inuu ku sarreeyo raba dadka taa rabaana sifaadkii ay jannada ku heli laayeen iyo daarta aakhira ma hayaan weyni wa can abi saciidin cabdiraxmaan ibni samurata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu igu yihi sala allahu calayhi wasalam yaa cabdaraxmaan ibna sabura cabdiraxmaankiina samurow laa tas'al ilimaarata madaxnimada ha dalban oo ha weydiisan cidnaba fa innaka maxaa yeele adigu in uctiitahaa haddii lagu siiyo madaxnimadaa can gayri mas'alatin su-aal la-aanteed haddii xaggeed lagaa siiyo ucinta calayhaa waa lagugu kaalmaynayaa ilaahay baa kugu kaalmaynaya adigoon adigu dalban haddii lagu garto lagudhaa ilaaba ilaa qaba hawsha lagaaga maarmi maayo eh waa lagugu kaalmaynaya ilaahay baa kugu garabgelay waa in uctiitahaa haddii lagu siiyo imaarada can mas'alatin su-aal xaggeed haddii lagaa siiyana oo adigoo dalbaday oo weydiisto o u dadaalay lagu siiyood heshana ukiilta ilayha adaa lagugu hallaynaya oo waxa weeyaan markaa ilaahay jalla wacalaa kugu gargaari maayo waidaa xalafta haddii aad ku dhaarato calaa yamiinin dhaar oo fara'ayta aad aragta hayrahaa dhaarta kayrkeed oo khayran minhaa ka fiican faati la kaale aladii huwa khayru sida fiican la kaale oo wakafir ka kafaara guda can yamiinika dhaartaadiina muttafaqun calayh waayahay markaa macnihii haddaad dhaarato ood aragta dhaartaa sida ka ka duwan ee ka soo horjeedaa inay ka fiican tahay oo waxa aad ka dhaaratay wax wanaagsan oo khayra uu yahay waa wax qaldan baa aad ku dhaaratay oo ay tahay inaad ka baxdo ha odhan un waan dhaarto halkaasun ha taagnaane ka dhaartaadii markaa buri kana kafaara guri kafaaratulyamiinkana waa la yaqaanaa madaxnimadana ha weydiisay markaa xadiidka rasuulku wuxuu ku yihi saxaabiga laa tas'al ilimaara waa nahyi weeye nahyigaasina waa litaxriim ya waa litaxriim weeyaan markaa qofku ma banaana inuu madaxnimada iyo wixii la mid ahay waxa weeyaan laabta u garaa wuxuu yidhahdaa halay siiyo qofka sidaa lagu siiyo isu sharaxa isagu ee maaragtay isu is ammaano ee yidhaahda anaa xaqulana looguma kaalmaynaayo loogu kaalmayn maayo waxaa kaloo laga qaadanaya qofka haddii loo garto oo dadku ay yidhaahdaan adaa ugu mudan oo maanta na hogaamin karo oo arrintaa ka bixi karo oo ammaano lah oo lagugu hadlayn kara arrintaase qabo oo ku ixtisaab inuu qaban karo ilaahayna ugu kaalmaynayo kolkaa waana sidii dee waxa weeye ay ku qabteen saxaabadii rasuulku sida cumar oo kale sida abubakar oo kale isagu ma odhan aniga i doorta eh waxa weeyaan waa loo gartay oo waxaa la yidhi saaxiibkii rasuulkaa tahay cumar radia allahu canhu waa siduu ku qabto abubakar baa waxa weye u gartay oo u dardaarmay oo yihi dabadeedaa muslimiinta hogaaminay cuhmaan waa sidii uu ku noqday cali qudhiisu waa sidii uu ku noqday wahaakada wa can abi darin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam yaa abaa darin abaa dar ow inii anigu araaka waxaan ku arkaa daciifan daciifa inaad tahay daciif daciifkaa loogama jeedo daciifu ljismi iyo daciifu diin midnaba loogama jeedo ee waxaa muraadku yahay bay ahlulcilmigu idhahdaan macnii xagga maamulka dee maamulka waa lagu kala fiican yahay markaa xaggaa maamulka kuma fiicid weeye iyo idaarada iyo maaragta amiirnimada wa inii aniguna uxibu laka waxaan kula jecelahay maa uxibu linafsi naftayda waxaan la jecelahay ee laa ta'ammaranna ay laa tata'ammaranna ha u amiir noqonin cala tnayni labana ha u amiir noqonin oo t labadii taooda mida xadfanta laa tata'ammaranna walaa tawallayanna ha una dhowaanin ay laa tatawallayanna labadii taooda mida xadfanta maala yatiimin agoon xoolihiina ha u dhowaanin rabaha muslim markaa tawalla min alwelyi baa laga keeno weliguna waa qurbiga ha u dhowaan baa inaad maamushood mas-uul ka noqoto iska daaye ha agmarin oo shaqabaha ku darsan ma garata wacanhu waxaa kaloo laga wariya abidar qaala inuui qultu waxaa hi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay alaa tastacmiluunii miyaanad shaqaalaysiinahayn oo aanad maaragta mas-uuliga dhigayn ood meel ii dhibahayn fadaraba wuxuu ku dhuftay biyadihi gacantiisa calaa mankibi garabkay uu ku dhuftay ayuu gacanta saayigaga dhuftay uma qaala dabadeetana wuxuu hi yaa abaa darin abaa darow inaka daciifun adigu daciif baa tahay wa inahaa mas-uuliyadanna ammaanatun ammaano wey wa ammaano waxaan sideedaba xilalku ama ka u sarreeya ha noqdo ama kuwaa ka hooseeye wax qofku uu ku shaqaysto oo uu lacag ku urursado oo waxa weeyaan markaa magac iyo wax lamida ka dayo oo munaafacaad ku raadsa maaha eh waa ammaano weeyaan ammaanadaasoo qofkii waxa weeyaan maaragtay ilaahay u qadarana la doonayo inuu halkeeda dhigo oo ilaahay ugu dhawaado wainahaa iyadu yowma alqiyaamati maalinka qiyaame khisyun waa guuldara iyo wa nadaamatu murugo maalinka qiyaame ciddii aan ka soo bixin xaqeeda waxay ku noqonaysaa khizyi iyo fadeexad iyo murug ay isu bedelaysaa weligiiba maalmaha adduunyada ee uu hayo madaxaa taag oo waxa weeyaan markaa in wax weyn haysta hayso arko oo ha macmacaansado ee ka tahay macmacaankeeda ha nuugo berri waxay noqonaysaa nadaama ilaa man akhadahaa qofka ku qaata mooyaane bixaqiha xaqeedii ku qaata ee waaddaa gutaa aladii calayhi fiihaa waajibka ka saaranna gutaa rawaahu muslim waxay ahlulcilmigu idhahdaan qofka xaqeeda ku qaata waa qofka ehelka u ah ma garata ee mut ehelka u ah weeye ee mutaystay dabadeeta loo gartay la ydhaha noo qabo adaanu ku aragnaa inaanan maaragta ee weliba markii loo gartay ee ehelna uu ahaa siduu doona aan isaga maamulan xaqeedii guday ee iska toosiyey ee cadaaladda ku dadaalay wey kaa mooyaane wax alla wixii kale waxay ku noqonaysaa khizi iyo nadaamo iyo fadeexa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور إنكم إذنكم ضدوا ستحرسون وكددال دونتان على الإمارة مضحن مضى وكددال دونتان وستكون وحي نقن دونتان ندامة قومم أي نقن دونتان يوم القيامة مالك القيامة رواه البخاري بخاري بأوري ومن علامات النبوة وكددال دونتان برسول كله عليه الصلاة والسلام وستدعى والله قصوا بلابا واختيضا هوري أمضا مركين وإبنه ilaa waxa weeyaan markaa waktiga aynu taagannahay sidaasunbaa la isugu haysta madaxnimadaa jaanib ma garata oo loogu dadaalay oo la ysugu marinayay oo la ysugu gumaaday maalinba mid u koraayay maalinba mid laga takhallusaayay oo la ysu inqilaabayy markaa sidaa rasuulku u sheegay bay u dhacday calayhi salaatu wasalaam ilaa yowmina haadaa wataa ina haysato xataa ummaddan oo keliya maha ilaa ummadihii hore bani aadamka waxaan loo yaqaano alxirsu cala almaal xoolaha inuu maaragtay jecel yahay uu ku dadaalo u ururiyo iyo waxaa loo yaqaano alxirsu cala alimaara madaxnimada inuu jecel yahay uu ku dadaalo labaduba waa wax dabeecad isaga ah soo ma aragtid oo weligood aadamuhu markaa ay waxa weeye samayn jireen laakiin xaqiiqadu waa tawa satakuunu nadaamatan yowma alqiyaama sidaa awgeed baa alxaafid ibnu xajar markuu sharaxa bukhaariga xadiistan sharaxayo wuxuu idhaahdaa ومن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب اصلا قفك انون عقل له شقين ايو هغاغسن اخردي سو تولمن مالك قيامه خبقنيا wax la yiraahdo madaxnimo noocyadeeda kala duwan uma bambaxo asalahan uma bambaxo lagama yaqaan waqrat caaw malayna sa shakhsi in dadka aad aragtay ee kala wada duwan ee kala wada jeeda ee kala wada baahida ee kala wada duruufta shakhsi mas'uuliyadeedu kaliya ay wada saarantay maxaad malaysaa laga xisaabtamay ya wixii qalloocday iyo wixii toosay iyo wixii maaragtay waa raadi aad wada guuy dad badan waxa ku kalifayna arinta aad iyo aad u dadaala oo ay sharaxa laabta garaaca oo ay maaragtay geed gaaban iyo geed dheer ba u furaan diintooda ayaan inta badan agtooda qiimo ka lahayn aakhirana inta badan waxa weeyaan agtooda aad baanay ugu weynayn ama dee jahlihahaya ama haysina tiraya saa awgeed bay markaa u jimaaxaan dhibaatooyinka ay leedahay alxirsu cala alimaara baabu xahi sulطaani waalqaadi wagayrihima min wulaati lumuuri cala itikaadi wasiirin saalixin wuxuu baab u yahay boorinta lagu booriyo suldaanka ah oo qofka awoodda haya iyo walqaadi qaadiga garsooraha iyo waqayrihimaa qayrkoodba oo min walaati lumuuri dadka madaxda a ahaaday ee talooyinka haya cala itikaadi wasiirin saalixin kaaliyo fiican inay samaystaan iyo wa taxdiirihim digista looga digayo min quranaa'i suu saaxiibada xunxun iyo walqabuuli minhum kuwa xunxun xoghayntaa xun inay wax ka dhagaystaan wax ka aqbalaan digista looga digayo qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi alakhilaahu saaxiibadu yowmaidin maalinkaasi qiyaamo bacduhum barhkoodba libacdin barhka kale caduwun cadowbay u yihiin ila almuttaqiina dadka muttaqiintaa mooyaane dadkii siyaabaha kale u saaxiibka ahaa maalinka adduunyada u saaxiibka ahaa yaa maalinkaa qiyaamo cadowbay isku yihiin muttaqiintii ilaahay dartii u saaxiibay mooyaane وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحول ما بعث الله إلهي ما صادر من نبي نبي ما صادر ولا استخلف خليفية أميرنا كمدق من خليفة أمير إلا كانت له وحوهات بطانتان لبا مركا بطان ولها من لبا حق هينوت بطانة درك شركة حقال لها بطانة حق هينوت أمره فرطا بالمعروف وناغ وتحضه عليه كبوريس يا وبطانه حكين وتأمره فرط بالشر شرك وتحضه عليه شرك كبوريس بطانه halkan waxa looga jeeda dadka maaragta had iyo jeer madaxda ka agdhow ee la taliya ee ay saaxiibkayeen wada sheekaystaan wax ka dhageystay had iyo jeer cid baa ka agdhow moogta labada bitaanu leeyimid waliba wal ma'suum kala dhawray la ilaaliyeen man asalla Allahu wa ka ilaahay dhawro ee khayrka waafajiya rawahu al-bukhari marka amiir kasta iyo madaxweyne kasta labada biqaalu leh labada xukayno ki marka qalbigiisu mid waliba wuxuu jecel yahay budee u baydhaya oo amiirka wanaagsan madaxweynaha fiican qalbiga qoyan khayrka jecel dadkaa wanaagsan buu wax ka dhegaysanaya saasuu ku hanuunaya ummaddiina hanuun ku jiidaya ka kalena kuwan ahlu sharkaabuu wax ka dhegaysanaya saasuu dabeetana isagi iyo ummaddiiba uu ku luminaya wa can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam idaa araada allah ilaahay markuu la doono bilamiiri madaxweynaha khayran khayr jacala lahu wuxuu u yeelaa wasiira sidqin kaaliyo dhab ah yacnii kaaliyo wanaagsan oo run ah ayuu ilaahay siiyaa kaasoo in nasiya haddii uu ilooba dakara uu xasuusiya wain dakara hadduu xasuustana acaanahu ku gacan siiyo ku caawiyo waxaa wanaagsan waidaa araada bihi hadduu la doono kayra daalika khayrkaa waxaan ahayna macni shar la doono jacala lahu wasiira suu-in kaaliyo xun baa ilaahay u yeelaa jalla wacala kaaliyahaa xun oo inasiya hadduu ilooba lam yudakirhu aan xasuusin waayo dee khayrkaan u doonahayn wain dakara hadduu xasuustana lam yucinhu aan ku gacansin ee ka meermeero oo maaragtay hadduu doono hoosta dhiga oo aan wixii dee ku gacansin oon ku garab joogsan rawaahu abu daawuuda biisnaadi jayidin calaa shardi muslimin xadiidkana waa xadiis saxiixa baabu nahyi can tawliyati alimaarati waalqadaa'i wagayrihima min alwilaayaati liman sa'alaha wuxuu baab u yahay reebista la iska reebay ee madaxnimada iyo xukumka iyo qadaaga iyo waxyaabaha la midka ah oo wilaayaadka iyo madaxnimooyinka ahaaday in loo dhiibo liman sa'alahaa cidda weydiisatee dalbata idhaahda aniga madaxa layga dhiga isu sharaxda aw xarasa calayha ama ku dadaashee fa carada biha arrintaa waxa weeye soo bandhigtee sarbeebta oo carada waa mina tacriid oo tacriidkana waxaa looga jeedaa walow qofku iyaanu odhanba aniga madaxa layga dhiga ama aanu isa soo sharaxine in dee laga arko waaqiciisa iyo hadaladiisa iyo waxyaabaha inuu waxan jecel yahay sida inuu ammaano oo kale oo idhaahda laylaan oo kale munaasib ku ahaan iyo waxyaabaha lamidka ah ama maninunba madax noqda iyo wixii la mid ah markaa baabkani wuxuu ku saabsanya ciddiisa soo sharaxda ee doonta in maaragta madaxnimo loo dhiibo ama tasaraha noqoto ama kuwa ka hooseeye eh hee waa in la eriyo oo aan loo dhiibin markaa madaxnimada waar ma garata baabkaa horena wuxuu ku saabsanaa qofku inaanu isagu madaxnimada doonan oo aanu dalban baabkana wuxuu ku saabsan yahay ciddii madaxnimada doonaysa ee soo sharaxda ee laabta garaacaysa wixii laga yeelaya waa inaan loo dhiibin sababtu maxay tahay waataynu soo ishaaray bay ahlucilmigu idhaahdeenoo qofka wixii doonaya ee isagu ku dadaalaya wuxuu madina iyo loofilaan u yahay dan shaksi inuu uso oonu dan umadeed u soconay dantiisa iyo ciddii ku xeeran dantooda inuu doonayo ma garata waay taasuu loo filaan u yahay qofkaa iskaga baqanaya meelaha iskaga jira ee waxa weeyaan maaragtay isle waar waad ku dambaabi doontaa meel baad ka dhici doontaa kaasaa labada loo filaan oo ammaanadan inuu iska hagaajinayo xadiidunbaa inoo hadhay xadiidkaasa inoo akrinayna wa can abi muuse alashcariyi radia allaahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala inuu i dakhaltu waxaan usoo galay cala nabiyi nabigaan usoo galay sala allahu calayhi wasalam ana aniga iyo wa rajulaani laba ninoo min bani cami ilmaadeeraday ka mid ah oo ashcariyiinta qabiiladiisii ka mid ah markaa waxay idhahdeen rasuulka ilaahay noo geeyo dee maaragtay odaygooduu ahaayo kolkaasuu u geeyey fa qaala axaduhumaa midkood baa yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay amirnaa nooga amiir dhig calaa bacdi maa wallaaka allaahu caza wajal waxa ilaahay uu kaaga madaxda dhigay ee uu kuu dhiibay taladiisa wax ka mida nooga amiir dhig oo dee taladaa ballaadhan ee muslimiinta wax ka mida noo dir qaala alaakharu kii kalena wuxuui mila daalika saasoo kale abu muusena marka hore arrintaa inay dantaa rasuulka ka leeyihin umay sii sheegin ma garata umay sii sheegin faqaala wuxuu yihi innaa faqaala kolkaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam innaa anagu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa nuwalli u dhiibi mayno haadaalcamala camalkan axadan qofnaba oo sa'alahu weydiista axadan qofnaba u dhiibi mayno oo sa'alahu weydiistay aw axadan ama axad u dhiibi mayno xarasa calayhi ku dadaalay muttafaqun calayh buhaariyo muslim baa isku waafaqay cid waxa weeyaan ku dadaashay u dhiibi mayna baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam u dhiibi mayna markaa dabadeetana abu muusa alashcarina waa kii cudur daaranaya ilaa rasuulka ilaahay u maaragtay imay sheegin arrinkan oo inay dantan kaa leyin imay sheegin haddaan sida moodayo maan soo raaceen waa kii rasuulka u cudur daaranaya calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasa ka cudurdaartay calaa kulli xaal marka abaalkiisu waa kaa qofkii doonaya halkaasaa baabkani uu ku dhan yahay kitaabul adab baynu halkaa ka bilaabaynaa xadiidkaasi caawa aynu ku joojinay waa lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatan toddoba boqol oo dhadhowaynu maraynaa habeenka arbacada ee soo socdan insha allahu tacaala darsigu fasax buu noqon doonaa khamiista dambe baynu isu soo noqonaynaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk